maanta aada u mahadsan tahay ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bulshada gobolada dhexe ku nool oo codkeyga maqlaysa marka labaad waxa waaye warkaas saxaafadda ayaan ka maqlnay waana war la buubuuniyey mana jirto cid naga soo xariirtay oo xariir naga soo samaysay oo aan dhahnay deegaanka ma imaan kartaan sidoo kale waxaan jirin cid inta eerboorka kasoo degtay eerboorka laga celiyey ama hawadaba laga celiyey waxa waaye marka ma daruuri karno warkaas buubuurinta noocaas warka la buubuuniyey ujeedkiisa waxaan dhahno garan karna maaha waa garta marka waxaa laleeyahay ciidamaad geyseen garoomadii dhusamareeb iyo gurceel oo saaka hiirtii hore halkaasi aad geyseen ma jirto miyaa leedaa wax ciidan oo halkaasi aan geynay waxaan marka hore xakisananaa raboorada amnigooda siguridkooda marka horeba ciidanka ay jir waxawaay haddana suga welina sidii u joogaan marka wax hadda ciidan oo sugoo dheeriyana ma jiraan waxawaaye laakiin way imaan kartaa ragga salaakiisha ciidankaana kulay kacay doona isbedel ciidan iyo ciidan bedelin iyo ciidan kordhin iyo waxa waaye boorka jifrinta way imaan kartaa laakiin marka hore hadda ciidanku eroborada waa jooga haddana wuu joogaa waan xaqiijinaynaa taas in eroborada way joogaan
waa garta laakiin sideed ku beenanaysaa mursalow iyadoo dadkii deegaanku ay sheegayaan in maaragtay aeroboorada ciidan aad geyseen xaalad kacsanaana hadda laga dareemaya dhuusamareeb oo ku aadan axmed cabdisanaan iyo wafdiga la socday odayaasha loo diiday maxaad ku xaqiijin kartaa in maamulka gobolada dhexe ahlusunna uusan diidin inay kasoo degaan mas-uuliyiintaasi aeroboorada gurcaal iyo dhuusamareeb walabaarta waxa waaye afhayinka maamulka anaga adkiisanaa ku hadlaya waxaan xaqiijinayaa waan xaqiijinaynaa cid maamulka la soo xariirtay oo waxa waaye qorshahay u socotay maamulka u cadaysa qorshaha u soconaa yidhi oo ma inaa kartaan deegaanka la yidhi ama dukumenti lagu yidhi ama oraa lagu yidhi inaysan jirin waxaan sidaasaan xaqiijinaynaa cid aeroboor kasoo degtay oo ciidanka aeroboor ka celiya inaysan jirin marka waxaan isleeyahay wax xaqiijin kale u baahan tahay ma jiraan degmada waxaan kulaadaya anaa jooga wax kacsanaana ama isbedel magaa laga dareemaya ma jirto
waa garta laakiin iyadoo xiriir laynala soo samayn garoonka lagama soo degi karo miya
walaa horta waxa waaye dadku maalin walba eeboor kasoo degaan diyaabaha rakaabkooda maalin kasoo yimaadaan laakiin inagu waxaan dareenaynaa qofkii mas-uul dowladda soomaaliya ka tirsan ama maamulada kale soomaaliya ka jira ka tirsan oo siyaasi ah haddana deegaanka dan siyaasad ugu socdaa waxaa anshax ahaan iyo nidaam ahaan wanaagsan inuu maamulka u socdo la soo xariiro maadamaa wixii siyaasada deegaan ka jira maamulka deegaanka si soo laga hadlaa marka qofka dankaas u socota maamulka danta siyaasada kala hadlaa inuu la soo xariiro danta u socdana uu yidhaha danta noocaasaan u socdaa maamulkuna aan ku tababaray shaksigaas qofkaas sidii loo maarey lahay iyo qab qaabka amnigiisa laa sugi lahay qaabka loo soo dhawey lahay qaab ahaan anaga qaabkaas aan bartilmaamay ila wanaagsan laakiin hadda inagu inaan shaksi ahaan aan bartilmaamano aan celinay ama aan celinayn milam ama waxa waaye aan oraal ku celina ama ficil ku celinaya gaar uma jirto waa garta markaan usoo gudubna maamulka galmudug marar badan waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay wadahadal idinla galaan maamulkiina gobolada dhexe ahlu sunna adinka maxaad ku diidaysaan inaad wadahadal la gashaan maadaama deegaanku isku deegaan yahay oo aan la kala maarmin sababta anagu cid walba oo soomaali ah oo muwaadin ah haddana gobolada dhexe u dhashay inaan la hadalna waa soo dhaweynayna deegaanka maamulaa ka jira system iyo nidaam dadku dhisteena ka jira haddii uu tabasho qabo maamulka systemka tabasho ka qabo haddii mansab iyo maal doonayo qof walboo deegaanka u dhalatay iyo inaan kala hadalno kala macaamilo anaga diyaar u nahay galmudug wadahadal ma la gelaysaan maamulida galmudug oo inagu aan naqaanan aqoonsan maha meel ka dhisan oo wadahadal la galnaa inagaan la ekaatay ma jiro haye
marka laakiin inagu maamul ahaan mid allaa ciddii gobolada dhexe u dhalatay tabasho iyo cabasho intaba wada
mursal galmudug dowladda federaalka aqoonsan beesha caalamka aqoonsan haddii cid aan la aqoonsanayn waa idinka marka iyadoo weli sidaasay tahay ayay galmudug waxay leeyihiin waxaan diyaar u nahay inaan wadahadal la galno maamulka gobolada dhexe la sunna inaan maaragtay miiska wadahadalka la fadhiisano adinku maxaad u diidaysaan maadaama wadahadal wax lagu dhammayn karo oo aan maaragtay laga gudbay xilligii dagaalada iyo dhibaatada maxaad u diidaysaan inaad la hadashaan maamulka galmudug oo waxyaabaha aad tabanaysaan iyo maaragtay miiska wadahadalka wax lagu dhammeeyo hortan maad bay umahadsan tahay midna waxa waaye mid waan caddaynaynaa dagaal waan aqoon baa wax ku raadiyo deegaankaanu waxa waaye dhib badan uu soo maray sideed sano sababta sagaalada hadda u dhalatay oo waxa waaye dagaal iyo mid xaqa iyo mid waxa waaye dulmiga inta badan galay oo deegaanada marna shaab kusoo duuleen marna qolamada magii dowladda wadataba kusoo duuleen sidadan bana waxa waaye dagaal nagu wuxuu yahay baan naqaanaa waana ka cararaynaa waana aan diidanahay laakiin waxaan aaminsanahay dadka hadda wada wada dagaalka ku cusub iyo waxa waaye hadda u cadboonan ay jirto sida bay taana waxa waaye inaga deegaankaana maamul ka nahay dadka deegaanka ayaa maamulkan dhistay iyagaa aqoonsan iyagaa wata iyagaa iyaga ayaana raba marka waxa waaye hadda dowladda soomaaliyeedna waana si daro inay hadda la tirkeeyo fagaarlo keento maamulka mursal markii aan ka gudubno arrimahaasi ma aqoonsan inay dhacdo ee mursal markaan dowladda ka gudubno hooska rabnaa waa inay shacabka deegaankooda maamulka tirkeeyo iyagoona hele een mursulow maamulka galmudug dhowaan waxay sheegeen inay bilaabayaan howlgallo ka dhana al-shabaab oo looga saarayo deegaanada ay gacanta ku hayaan een adinka ee ka ahlusuno ahaan ma ka qayb qaadanaysaan howlgalladaasi walaal horta inagu waxa waaye dagaalka kala dadka la amrayo ama la farayo ama ama lagu dabaagulayo ma ahin hay dagaalka kaaba anagu asal baan u nahay faracna uma ahin anaga asal u ah cidna huwaanayna ma jirto waxaana walaay shabaab anagu la dagaalankiisana anaan ugu diyaarsan haddana waa u diyaarsannahay xilli walbaana dagaalka shabaab anaga waxa waaye joogto iyo waxa waaye iyo waxa waaye iyo iyo lamaa maarmaan uu noogu yahay waxa waaye weli hadda ay jirto dad xoogaa caqabad ku ah in shabaab lala diriro oo deegaano insha Allah laga dareerayo shacabkii u diyaarsanayn insha Allah la diraan iyagu waxa waaye adayga waxa waaye awdagaal ku ah Waayo, cidda.
hadda soo kulaalaya si ciidanka u diyaar garoonaya shabaab in la diraan waayo waayo dadka aad sheegayso waxaa si taas lamid ah oo aan soo dhaweynaynaa dagaalkii shalay ka dhacay dagaalka cerbuur oo dadka deegaanku ay waxa waaye kooxyihii la diray oo shabaab ay si fiican ugu guulgaareen waxaan rajaynaynaa kolley dadka deegaankaas waa dad abaabulay oo uga diyaarsan inay shabaab la diraan annagana caliganaga koowaad waa shabaab waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhahdo wixii kaalmo iyo taakulaha oo aan hadda ka jeesto hadda kan ka jeesano ka jeesano waxaan ka jees hadda ka digana inaan ka jeesan doona insha Allah haddii ilaah yidhahdo waa garta waayo cidda aad sheegayso oo leedahay ee, waxay hortaagan yihiin shabaab in lala diriro walaal waa dadka hadda aad waa sheegaysa oo hadalan ku jirnaale oo mar walba markii waxa waaye xaalad dagaal iyo fasaar shabaabka inta laga soo jeedo markii la sheego iyagu waxa waaye deegaanka waxa waaye labada maamul aad maamulku waxa waaye ku egyahay hadda in